رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal baabkii in rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh salliga laguba saliyayo fadliga uu leeyahay baan ku jirnay aniga kollay dee cunwaan keliyaaba i yaaley malaa barhkiin laba aha adugu ama baabkii ugu dameeye baab man dukira cindahu nabiyu sala allahu alayh wasalam falam yusalli calayh waxaan filaya axaadiisii maqsuudka baabkaa way dhamaatay in yar baa ka harhsanayd oo bala xadiis keliya ama laba xadiis baa ka harhsan baabkii walow aanay labada xadiis munaasabadoodii oo maxalu shaahidku aanu ka muuqan labada xadiis oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ama salligii lagu salleeyay guud ahaanba ama ruuxa agtiisa inta lagu hadal qaado ku salli waaya in dee inuu bal waxyaalahan kuba yimi inuu dee ama shaqinimadan ama bukligan iyo waxyaalahaas labada midna kuma sugne laakiin baabkii way raacsan yihin oo wuxuu uhi musanifku raximah llahu tacaala xdثna علي qال xdثna سفyاn qال xdثna محمد بن عبد الرحمن أولى آل طلحة qال سمعت كريبا أbا رشتين عن بن عباس عن جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها xagga سندka caligan bخhaaري شheekhiisii waa uu idlaaqaya waa cali bn lmadini cali bn ljacdinna waan soo aragno bukhaari u sheekhe markaa kol hadduu cali bnu madini yahay oo sufyaan idlaaqana waa sufyaan ibnu cuyeyne una sufyaan thawri ma noqon karo cali bnu madini sufyaanka uu idlaaqayo wax ka warinayaa waa dee sheekhiisiin badan uu wax ka wariyey isaguba haba yidhaaho aqoontii uu cali lahaa daraaddeed intan anuu ka faa'iidaysanaya ka badan wuxuu iga faa'iidaysanayo bal waa sufyaan ibnu cuyeyne محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد ومولى آل طلحة وده طلحين ابن عبيد الله آل كيسب موالدودي وددكي أدوك بلاي حريين كبان بديهاي كل كل نسبة دي سال قرشي بو كتب توي ما داية لكن وأرن كان إنه يلو ولا أهان ويا أبلوحا لا يوانين رير كوفا هو الثقاء oo kitaabkeennan aladabu lmufrad isaga bukhaariga kale kuma sugnaa ee kan ayuu ku sugan yah wax kaga wariya laakiin muslim iyo asxaabu sunanba waxbay kaba wariyaan oo waa nin hiqaa saadisana ah ninkaas baa wuxuu yihi samictu waxaan maqlay kurayban abaa rishdiina can ibni cabaasin isagoo kaba warinaya ninkaa kurayb laba yidhaaho kunyadiisa abu rishdiin weeye kale kurayb ibnu abi muslim baa la yidhaah waa nin ibnu cabaas mawlihiisii ahaa haddii kutubta qaarkood ay dhacday alhaashimiyuna waa wala ahaantaas weeye inay reerihii dee adigu welihiisa cidqi lahaa ay reer bani haashim yihiin waa nin taabici oo dhexoo hiqa oo kutubta lixda aba riwaayo ku leh mawla bni cabaas isagaa wuxuu haddaba yidhi samictu can ibnu cabaas buu kaba warinaya ibnu cabaasna xadiidkan juwayriya bint alxaarits ibn abi diraara waa um lmu'miniin juwayriya ayuu ka warinayaa walow dee riwaayaad uu inoo tilmaami doono ibnu cabaas un xadiidka inuu sheegayo laakiin uu ku tacalluqsan yahay qiso juwayriya uu sheekhu tilmaami doono ama sheegi doono wuxuu yidhi ana nebiya nebigu sala allahu calayhi wasalam kharaja uu baxay min cindihaa juwayriya agteeda macnaha dee inay haweeney kastaba habeenkeeduu gurigeeda joogayay mid yar iyo mid weynna taa farqi u dhexeeyaa ma jirina qismada cadli uu ku sugan yahay buu kuwii u horeeye islaamaa noqdee waaweynaa iyo kuwii yareeraaba ugu wada qaybin jiray haddaba waa habeen nawbadeedii ka miduu iyada subaxdii gurigeedii ka baxay wa kaana wuxuu ahaanaa juwayriye ismuhaa magaceedu barata barra ayuu ahaa faxawala nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa bedelay ismaha magaceediio fasamaaha wuxuu ku magacaabay juwayriyata juwayriyo anaa kollay dee iyada un mayhaynee dad kala duwan baa magacyadooda ama markuu magacu sidiisa aanu u fiicnayne uba xun yahay ama magaca ay ku sugan tahay si wax taskiye macnaheed uu xambaarsan yahay oo ammaan iyo taskiye ruuxii laba taskiynaya sida bara oo ruuxii samafalada ahayd ee ixsaanka badnayd iyo taas weeye rasuulka ilaahay waa bedeli jiray de inta uu bedeli magaca waxaa laga yaabaa in dee dhowr iyo toban magac wax ka badan laba arko dadkaas haddii laba islaaha bal ha la tatabuco ha laba tiriyo marka iyada markii hore bara la odhanayay rasuulka ilaahay baa markaa magaceedii oo dee waa magac maaha sidiisa uma xuma ee wuxuu dee huraab iyo shaydaan iyo caasi iyo kuwa bal maalan mudajic iyo magacyo sidaasa hau rasuulku bedelaa jirto uu midkood kuma bedelay laakiin waxa weeye kan oo kale taskiyu xambaarsan yahay oo macno taskiya tiibuu deeta u bedelay oo dee dumar kale oo iyagana barre la odhanayo zaynab u bixiyeyna way jireen oo rasuulka ilaahay magacoodii zaynab uba bedelay haddaba iyada magaceedii wuxuu u bedelay juwayriya waana reer banilmustaliq weeye uma almu'miniin juwayriya waxaanay ka mid ahaydba markii reerkooda oo reer banilmustaliq dee waxa weeyaan ghaswadii muraysic rasuulka ilaahay intuu la dagaalamay wuxuu maqlay inay ciidan urursanayaan oo iyagu doonayaanba inay duulimaad soo duulaan rasuulka ilaahay baa galay muraysic ceel la odhan jiray buu iyagoo ayuu kuba galay waxbaa laga laayay laakiin dad badan baa sabigii ka mid ahaa sabigii bay iyaduna kaba mid ahayd nin muslimiinta ka mid ay sahmigiisii kuba dhacday ninkii baa dee isagu wuxuu kuba xidhay inay xorowdo mukaatabo ama kita inay waxbixiso rasuulka ilaahay baa u timi iyadoo kaalmaysa in weydiinaysa bal inuu taa kaba caawiyo rasuulka ilaahay baa salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dee tiina waa kaba bixiyey waayo xorowday sidii bay kuba xorowday waanu guursado markii uu guursadayna dadkii muslimiinta ahaa iyadoo ilaa boqol qoys iyo malaa reerka ah ay sab yihiin ayay yidhaaheen rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ashaartiisi iyo dadkii la xididka ahaa in la haystaa ma habboono si baa lagu sii wada daayo la yidhaahaa waa haweeneyda marka la eego reerkeeda iyo jiribka ama qabiiladoodii ugu abaal iyo gallad badnayd oo dee iyada daraaddeed bay ku wada xoroobeen hum jamiican liajliha dulaqaau bal iyada daraaddeed baa dhammaanteed ama dhammaantood ay ku wada xoroobeen de oo aabbaheedna odaygii reerkaa buu ahaa ama sayidkii reerkaas buu ahaa xaaris ibnu abi diraar haddaba rasuulka ilaahay baa isagoo magaceediina bedelay ayuu fakharaja baxay wa kariha wuxuu nacay an yadkhula inuu usoo galo wasmuhaa walxal wasmaha magaceedu baratu barro yahay inuu usoo galuu nacay uma rajaca halkan cibaarada waxaad moodaa waa cibaaro yar xagga tarkiibkeeda iyo bal umuuraha si aanay aada u daahir ahayne laakiin saxiixa muslim baa waxaa ku sugan waana sababtii rasuulka ilaahay u bedelayay magaceede u baxayba taase wakariha nabiyu sala allahu calayh wasalam an yuqaala kharaja min cindi bara waa umuurihii dee magaca u bedelay in la yidhaaho barre agteedu ka soo baxay barre agteeduu ka yimi waa tii saas ahayd ayuu nacay oo markaasu magaceedii juwayriye ka dhigay sida qolooyin kaleba magacoodii iyaday barre ahayd oy dumar ahaayeen zaynab ugaba dhigay bal haddaba adigu rasuulku u baxay iyada tan tasmiyada bedelitaankeeda iyo subaxdan dikrigay laba imanaysa iyo arrintan iskuma xidhna waana inta aan leeyahay tarkiibkeedu dee muslim oo kalena dee umuurahani way kala socnaayeen oo dee waaba gaar ahaan bay ahayd tasmiyada iyo magaca bedelitaankeedu maalin buu waktigii hore uu dee salaadii u baxay buu ka tegey haddana mar danbuu soo noqday waana markan arrintan uu rasuulka ilaahay iyo dikrigan u sheegaya iyada wuxuu uhi uma rajaca wuu soo noqday rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ilayha iyada xaggeedii ayuu kuba soo noqday bacdamaa tacaala nahaaru intay maalintii kor noqotay cadceedu dheeraatay ee barqo dheer ay noqotay dabadeed bmanaa dee subax horuu kaba tegay lafdiga muslimna wuxuu aha bacdamaa adxa waqtigii duxada intii uu gudagalay dabadeedee barqo ay noqotay ayuu kusoo noqdo hore umuu soo noqon cadcaddii waa yar dheeraatay iyadoo waqti barqa ah ayuu gurigii kusoo noqday walxaal hiya iyadu fii majlisiha halkii uu kaga tegay ay ku tukatay ay fadhido intaasna ilaahay bay xusaysay faqaala wuxuu yihi maa zilti fii majlisiki maa zilti amaa zilti miyaanad kaba suulin fii majlisiki meeshii aad fadhiday weli miyaanad kaba kicin oo masiibaad u fadhidaa mise dee waa imakuma dib ugu soo noqotay markaa dee way u sheegtay inay halkii uun sidii u fadhido dikrina way haysay marka rasuulka ilaahay baa wuxuu ku yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh laqad qultu waxaan idhi bacdaki dabada arbaca kelimaatin afar kelimaan idhi halaaa maraatin saddex goor afar kelimaan adiga dabada idhi saddex goor low wusinat afartaa kelimaan idhi haddii loo miisaamo oo bikelimaatikii kelimaadkaagii wixii ilaa saaka aada lahayd haddii laysu miisaamo iyagii la qaabiliyo loo miisaamo wasanathunna macnaa way u dhigmi lahayd oo xagga wasniga iyo taas way qaabil lahayd oo way kula sinmi lahayd bal way kaba badnaan lahayd afartii kelimana waxa weeye subxaana allahi wabixamdihi cadada khalqih wa ridaa nafsi wa zinata carshi wa midaada aw madada kelimaati na waa tasbiix iyo tanziih laakiin waxyaale aan dhammaadba lahayn baa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh raaciyey oo subxaana allahi ilaah baa nasahan ilaah baan nasahaya wax alla waxaanu laayiqahayn oo dhan baan kaba nasahaya ama waa ka nasahan yahay wabixamdi maca xamdi dee xamdigiisa aan kuga xamdeeya iyadu laba jiro laakiin waa cadad khalqi waa khalqiga uu leeyahay inta uu leegyahay tiradeedu ay tahay in leeg dee ilaahun baana subxaana watacaala khalqigiisa tiradooda og markaa iyo inta ay gaadhsiisan yihiin haddaba xamdid iyo tasbiix lamida leeg gaadhsiisan tirada khalqiga ayaan ilaahay u tasbiixsanaya waridaa nafsi waa subxaana allahi wabixamdi dee ilaah baa subxaana watacaala nasahan oo naqsi iyo ceeb dhammaanteed iyo xumaan kaba hufan iyadoo xamdigiisa aan ku xamdeeya tasbiixda uu laba jiro ridaa nafsi qadra maa yurdii nafsa wey waa inta isaga raalli gelinaysa ama maa yardaahu linafsihi taa qadarkeed wasinata carshi carshigiisa dee isagoo ah acdamu lmakhluuqaat waa wasankiisa wax leeg macnaa qadar carshigiisa dee ilaahay subxaana watacaala cidamkiisa ugiyo makhluuqaad oo dhanba uguba weyn wuxu dhigma qadarkiisa leegoo tasbiix iyo xamdia ayaan laba imanaya wa midaada kelimaatihi kelimaadkiisan waxa weeye dee ziyaadadooda iyo beeradooda oo kuwa xamdi la mid ah iyo tasbiix laba mido ama kula mida xaggii dee tiradii kelimaadka ilaahay ama kula mida xagga inaanay dhammaanahaynba oo dee midaadu shay iyo madaduhu waa maa yazdaadu bihi wayugsiru weye waa waxa uu ku biiro ee uu ku ziyaado dee ilaahayna kelimaadkiisu haddii badaha oo dhanba dee ay khad yihiin oo dhirtoo dhamina ay qalima yihiin oo intaa in leeg lagula soo daro dee maa nafidad kelimaatullahi soman haddaba waa marka leega xagga inaanay dhammaad lahayn weeye kelimaadkiisa wax laba mid ah oo dee ziyaadadooda iyo biiradoodaas oo kale ah ama dee waxa weeye taas oo iyadii la tiraba ah ama sidooda xaggaa kula mida cadama nafaad waxa weeye adugu bal matalan waa kelimaad kooban rasuulka ilaahayna subaxdii laba yimi kollay dee adkaartii iyo subaxdiiiyo galabtiina waabay kuba beerayaan saddex goor buu dee layi ku celceliyey markaa iyaduna dee waxaa dhici karta inay intaa tasbiix iyo taxmiid iyo tahliil bay wadeeyeen laakiin dee toodii oonay umuurahani laba socon rasuulka ilaahay wuxuu sheegay dee tasbiixdu in kooban halalaba yimaadee markay dee san oo kale qaradka looga jeedaana umuurahan uu yahay waa cadamu nafaad inaanay nihaayo lahayn tasbiixda iyo xamdigaas inaanu dhammaad lahayn inaanu haayo uu ku joogsado lahayn taas baa ujeeddadu ay tahay oo umuurahan ujeeddadooda taas bay tahay waatan adkaarta salaada ay kaga mid tahay rabbanaa laka alxamdu mil asamaawaati wa mil alardi wa mil maa shita ma maa bacd bal markaa ujeeddadu waxa weeye waa xamdi iyo tasbiixaan nihaaye iyo dhammaad lahayn meel ay ku joogsadaanna aanu jirin ayaan ilaahay kuba tasbiixsanayaa haddaba markaa tasbiixdii mujaradkayd umuurahani way ka fadli badan yihiin way ka haaye iyo dee mal maalan haayada marka la eego iyo waxyaalaha way uga weyn yihiin ama kaba dheer yihiin haddaba taas baan laba imin baa rasuulka ilah hi inta dati iyo wixii aad saaka oo dhan lahaydna haddii la qaabiliyo loo miisaamo way waxa weeye u dhigmi lahayd kolleyna waxay nooguba sugan bal fadliga tasbiixdan iyo taxmiidka halkan iyo taasuu leeyahay waxaa kaloo dee xadiid kale kuba yimi subxaan اllahi cadlama khalaqa fi اlardi subxaan اllahi cadlama khalaqa fi الsama subxaan اllahi cadlama bayna dalik subxaan اllahi cadlama huwa khaaliq oo haddana alxamdu lilah iyo laa ilaha ilah iyo allahu akbar intaba saasoo kale laba yidhaah rasuulka ilaahay inuu taasna laba iman jiray almacnaa waxaa weeyaan waa adkaarta waaweyne macnahoodu uu yahay inaanay dee meel ay ku dhammaadaan iyo gaayo aanay lahayn taas dee fadligaa badanna leh taasoo bal markaa fadligoodii baa inooguba sugan laakiin si aan sheegayey salligii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ruuxa agtiisa lagu hadal qaadee kuba sallii waaye iyo xadiidku imanka munaasabadiisu daahir maha ama dee ma muuqataba maxalu shaahid baabka ugu munaasib yahay قال محمد حدثنا علي قال حدثنا به سفيان غير مرة قال حدثنا محمد عن كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند جويرية ولم يقل عن جويرية إلا مرة الحديث واكي هرون سندكنا واكي هرون لكن الرب إيادا إنه سوغان حق مركا لإيغا سندكو ma ibnu cabaas baa warinayo rasuulka ilaahay ka warinaya shanigii juwayriyunbuu ku tacalluqsan yahay mise ibnu cabaas uu warinayaayo juwayriyu ka warinaya juwayriyu ka maqlay juwayriyana dee arrintan rasuulka ilaahay ku yidhi warinaysa marka haddaan si kaleba u dhigo oo tacbiirkii ama cibaaraday muxadisiintu kala cabiri jireen aan ka cabiro xadiidku ma musnad ibnu cabaas ba mise waa musnadu juwayriya ma juwayriye musnadkeeda haddii juwayriye musnadkeeda la idhaha iyadaa ah ta warinayso sanadkii ka mid ah iyadaana rasuulka ilaahay ka warinaysa ibnu cabaasna dee waa ka maqlay uuna uu ka soo naqliyey mise waa ibnu cabaas musnadkii oo ciddan dee sanadku uu ku dhammaanayo ee uu ku joogsanayo xadiidkana rasuulka ilaahay ka warinaysa waa ibnu cabaas ee laakiin wuxuu ku tacalluqsan yahay un qisadii juwayriya intaa weeye intan uu halkan sheekhu inoogu sheegaya oo wuxuu yihi qaala maxamedun maxamedkani waa bukhaari weeye waa abu cabdillaahi saaxibuulkitaab almusanif weeyaan eeg caliguna waa kii markii horeba inoogu caliyun qaala xadaanaa bihi sufyaani laakiin muxuu yidhi cali baa wuxuu yidhi xadaanaa bihi sufyaanu xadiidkan waxaa noogu warramay sufyaan hayra maratin maaha mar inuu ka maqlayo laba iyo waa marar buu ka maqlay mar wax ka badan waxaan mara aar min mara weeye cibaaradan waxay u isticmaalaan aara min maran xadiidkan sufyaan kaba maqlay oo qaala wuxuu yihi sufyaan xadaثna mحamed mحamedku waa mawla ali طalxa kii imakaan soo haynay can quraybin aburushdin can ibni cabaasin markaa eg halkaasi ku joojiyo ana الnabiya salى الlahu عalayه wasalam kharaja min cindi juwayriyata walam yaqul muu odhan markaa ibnu cabaas markaa m lam yaqul muu odhan sufyaan can juwayriyata ilaa maratan mar keliya mooye macnuhu waxa weeyaan bal xadiidku waa xadiid noo صaxiixa muslim iyo aimadan kaleba ay soo saareen si abu da-uud iyo tirmidi iyo nasa ama asxaabu sunan baan idhaah israaciyo ay soo saareenba weeye waxa ay tahay in uu cali bnu madini leeyahay xadiidkan sufyaan marar baanu ka maqalay akar min mara ayaa xadiidkan unoogu warramay marka inta badan wuxuu odhanayay uun can ibni cabaasin ana nabiya sala allahu alayh wasalam marka xadiidku waa musnad ibnu cabaas ibnu cabaas baa warinaya ee qisadii juwayriyun buu xadiidku ku tacalluqsan yahay juwayriyana riwaayo kuma laha ay halkaa macnuu noqonaysa laakiin mar baa uu yidhi mararkaa kaba mid ah waana markaa inoo horeeyey aynu soo aragnay in waxaan soo aragnay can ibni cabaasin can juwayriyate mar baa wuxuu yihi markaa uu yidhi sufyaan ibna cuyayna can ibni cabaasin isagoo sanadkaa ku warinaya can juwayriyate oo xadiidkii uu noqday musnad ibn markaa juwayriye uu noqday juwayriye musnadkeediiba uu noqday bal calaa kuli xaal hadduu musnad ibnu cabaas yana waa inoo mawsuulun waayo waa saxaabi maha taabici hadduu iminka taabici yahay dee irsaal baa meesha iman lahaa hadduu musnad juwayriye noqdona waa xadiidka musnadka ee mawsuulka inoo ah waxa weeyaan oo wax cilo oo xadiidka taasi kusoo kordhinaysa asal ahaan ma jirto laakiin wuxuu inoo sheegayaa un sufyaan ibnu cuyeyna inuu awqaadda qaarkeed can juwayriya odhan jiray inta badanna can ibni cabaas uu ku kaaftoomi jiray xadaثna ibnu salaamin qaala xadaثna abu mucaawiyata can ilcmashi can abi saalixin can abi hurayrata qaala anahu qaal dadku waa dad aynu soo wada maray kollay kuyu maxamedkuna waa ibnu salaamkuna waa maxamed abu mucaawiyahana acmash aad buu uga wariyaa wax bal waxaaba dee culimadu ay yidhaaheen dadkii aada u badnaa ee acmash la kulmay axaadiistiisa warinayay waa ninka ugu idqaan badan nin dhalana uu haayo ninka ugu idqaan badan dabdin badan xadiidka acmash waxaa dhici karta axaadiista kale in aan de haddii la dooro kale waa lagaga xoog badan yahay lakiin acmash markay noqoto waa dadkii axaadiistiisa ninka uguba idqaan badan weeye asxaabta acmash maxamed ibnu khaazim baa la yidhaahaa ahu mucaawiya de waa kunyadaa uu kuba shooroobe magaciisna waa maxamede magaca aabihii baa keli ah markay noqoto labada saxiix oo kale iyo ama kutubta khaazim baa la yidhaha xaazim halka magacyada kale xaazim ay yihiin ayaa isaga magaca aabihii khaazim yahay kha abu saalixna waa ninkii isaguna axaadiisa abu hurayre aad iyo aada u badsaday isagiyo mala abu salamat bnu cabdiraxmaan baa dadka u badanba marka la eego axaadiista kutubta inooguba sugan xagga dee waa tiro dad aada u badan baa kaba wariyaya laakiin tiro ahaan markaan eegniyo cadad ahaan in abu saalix dakwan magaciisu dee asamaan iyo azayati waa shaqadiisii asamaan waa kii subaglaha ama dee saliidlihi iyo waxyaalahaas iyadu ka ka tijaaraysan jiray laakiin magaciisu waa dakwan wuxuu yidhi haddaba can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam istaciidu billahi ilaahay waxaa ka magan gashaan min jahannama jahannama naartaas iyo cadaabka ilaahay weydiisa inuu idinka badbaadiyo istaciidu billahi min cadaabi alqabr qabriga cadaabkiisa ilaahay ka magan gala istaciidu billahi min fitnati lmasiixi adajaal ka dhulka wada maraya ee addajaal waxaan dee labada xaram ahayn ee beenta badan ilaahnimada sheeganaya fidnata ugu weyn oo adduunyo soo martay nebi aadam abuurkiisii laga bilaabo ilaa qiyaamadu ay dhacayso waa fidnata ugu weyn oo adduunyo marta soo marta rasuulka ilaahi baa saa yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh kaa fidnadiisa inuu ilaahay idinka badbaadiyo iyadna ilaahay weydiista istaciidu waxaa magan gashaan billaahi ilaahay min fitnati lmaxyaa waa nolosha fidnadeeda waa dee fidno kastoo intaa uu ruuxu nooliyay dhacda ama macsiyo iyo xumaan iyo halkaa ugaba timaado masaa'ib iyo dhibaatooyin kale waa nolosha fidnadeeda taas iyo walmamaati geerida markaa ruuxu uu dhinto ama waqtigaa uu dhimanayo dee iyadoo khaatimadii ay kaba xumaato kale waa fidno haddii markaa uu dhinto labadii malag su-aashoodii qabriga iyo waa fidnadii qabriga iyo hadduu dee qowlkii toosnaa ilaahay waafajin waayo waxa ka ratimaya iyo waa fidno haddaba fidnada nolosha iyo tageerida ilaahay subxaana watacaala kamaangalaa kolley xadiidku waa xadiid dee inoo sugan weeyo sanadkuba waa sanadkii saxiixa waxaana riwaayaadka qaarkood ku yimi iyadoo dee tan lagaba dhigo salaada dhexdeedoo dee way timi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inayna amray markaa salaadeenna dee waxa weeyaan kolley waa fadhiga inaan isticaadadan iyo umuurahan ilaahay subxaana watacaala kamaangallo oo taas waa layna amrayo bal bacda salaf waa sida imaamkii daawuus oo kale ayaaba dee malaa'igtiisa waajib baabuu arkayo isticaadooyinkan ayuu mar inan uu dhalay oo salaad tukaday oo weydiiyey kuwan inuu laba yimi oo uu ogaaday inaanu la iman wuxuu amray salaaddii inuu ku noqdo salaaddii inuu ku noqdo waa adkayntii dee bal maalan aada uguba adkaynaya ama isagoo waajib uba arkayay bal waxaan leenahay isticaadadan ilaahay umuuraha laga magangelayo maxalkeed iyo meesheeda waxaa kaba mid ah salaada markaa dee ama tashahudka iyo atixaadka dabadii taas baa kaba mid ah waa meelihii isticaadadan dee hadduu si kale oo isagoon salaad kuba jirin ilaahay subxaana watacaala umuurahan inuu ka badbaadiyo weydiisana waa waxyaalaha dee isticaadaadka kuwa uguba mudan rasuulka ilaahay inayna faray inana baray weeye isna uu la iman jiray bal xadiidkana baabkii horuu kaba mid yahay laakiin sidaan aragno isagana xaggii asalaatu cala anabiyi sala allahu alayh wasalam wax tacalluqsani xadiidkana kuma jiraan labada xadiid waxaad moodee baabkii inaanay dee munaasaba ay u leeyihin iyo calaaqa baabkii kaba dhaxaysa aanay muuqan dee xagga macnihii guud ee ahaa dikriga iyo ducooyinka iyo baan ku jirno taasi waa axaadiistan imaka inoo socota waa la baab iyo la mawduuc bay noqonayaane laakiin baabka khaaskaan sheegaya iyo tarjamadii gaarkaaydan shalay soo maray baabu ducay rajuli calaa man dalama bal ninka ducayntiisa ama habaarkiisa uu habaaro calaa man dalama waayo dacaa caleyhi iyo dacaa lahu hadday lahu ka dambayso waa u ducayn ruuxii loo duceeyo hadday calaa lagu gudbiyena dacaa calayhi waa habaarkii la habaarayay weeye waa intaa kelimadu ficilka waa isla mid keliya marka adducaau lahu iyo adducaau calayhi lahu iyo calayhi baa labadaa macno kala yeelanaysa lahuna waa ducadii loo ducaynayey calayhina waa habaarkii isaga la habaariyey bal haddii ruuxii la dulmiyey sabir baa la amraya inuu adkaystaa la amriyo uu sabruu ilaahay kuma daayo ee laakiin haddana dee haddii uu ruuxii dhibtii iyo dulmigii ruuxii kuba sameeyey uu habaaro bal wixii kuba yimi iyo taasi mayay bannaan tahay mashruuc miyay u tahay mise maaha sabirkii iyo iyada waa marka hore waxa loogu yeedhayo laakiin tan kalena jaanibkana haddaan tacadi xaggiisa kaba iman way banaanaanaysaa xadaثna الxaسن بن الربيع qال xadaثna بن إdrيس عن layث عن محاaرب بن dثاr عن jاaبr qال أنه qاaل bal xaسن بن الربيع ma xusuusin hore inaynu usoo maray waa nin kunyadiisana abu عaliي la idhaha reer kuufa ah oo alburani iyo alxasaar iyo alkhashaab iyo waa nisbeyn u wada yimaada kolleyna waxaad moodaa alxasaar iyo alburaniyo ma kala dheero waa cawd iyo waxyaalaha caynkaasa nin caabidu ahaayo hiqaa weeyo caabidna ahaaye waa shaqada caynkaasa inuu waxyaalaha iibin jiray ama xirfadiisu ay ahayd waa nin dee hiqoo markaa qolooyinkii atbaacu taabiciinta la kulmay kuwii ugu waaweynaa ah qaala wuxuu yihi markaa xasan ibnu rabiic xadaana bnu idriisa ibnu idriisku waa imaamkii cabdullaahi ibnu idriis weeye isaguna min kibaari asxaabi dadkii la kulmay raggoodii dee inta badanna laazimay buu xasan kaba mid ahaa waa cabdullahi ibnu idriis kitaabku waa inoogu horeeyey can laythin laythkuna waa layth ibnu sacad maaha ee waa layth ibnu abi sulaym isna kitaabka inoogu horeeyey waa nin markii dambe ikhtilaad ku yimi xadiidkiisna aan kala socnaano yidhahaan sidaasu kuba mutay in la iska daayo riwaayadiisa laakiin halkan oo kale dee xadiidku duruqdiisa dambe iyo riwaayaadka uu leeyahay xataa albani qeybtii daciifuladab kumuu soo aroorin isagoo dee meel haamishka kuba ishaaray ninkan dacfigiise qeybta saxiixa ama saxiix baabu kaba cabiray sababtu waa axaadiisa kale ee uu laba midiyey shawaahidda uu leeyahay taaba weeye maxaar ibn dithaarna taabicigaa weyn horeynu usoo maray wuxuu uhi jaabir ibn cabdillaahi qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi waxaa yaquulu mid yidhaaha allahuma aslix lii samcii wa basarii wajcalhuma alwaarihayni mini waansurnii calaa man dalamanii wa arinii minhu ha'rii waa qeybta ugu dambaysaa maxalu shaahidku uu yahay allahuma ilaahayow aslix lii ii hagaaji samcii maqalkayga ii hagaaji wa basarii araggayga ilaahu ii hagaaji ruux hadduu samci iyo basar waayo kollay noloshiisiiba waa kala dhiman tahay waxa weeye isagii baa u baahanaya cid u kaalmayso gacan qabato wixii iyo danihiisiina ma qabsan karayo waxaana jirto riwaayaadka kale inooguba iman doonta haddii ala yidhaha waana lafdiga culimmadu raajax yeeleen waayo halkan lays baa kuba sugane in in dee xadiidka inoo soo socdo mooye axaadiis kalena sida ducadii allahuma qsim lana min khashyatika iyadna waa lafdigii kuba yimi halkan aslix bedelkeeda allahuma maticni oo u munaasibana wajcalhuma alwaarihayni mini ay u munaasib tahay walow dee aslixda taasaan ku fasirayna oo macnaa ilaah igu raaxee samcigayga iyo basarkayga macnaa basarkan iyo samcigaada siisay iidda ilaa aan ka dhimanayana iidda maalan oo kuwaasi dee inta aan noolahayba kuwa iyaguna ii jooga si aan uguba intifaaco aan ugu intifaaco xawaa'ijtayda iyo dee wixii ii dhaweynayaba xaggaaga ilaaho kaba dhig taasba weeyaanoo imanka islaax halkanna ii hagaajidu taasaan kuba fasiraynaa sababtuna inta dambe aynoo fasirayso wajcalhumaa waxaad ka dhigtaa labadan samciga iyo basarka alwaarithayni waa kuwa dhaxlaya mini aniga xaggay aniga alwaarithayni waa kuwa dhaxlo oo mini aniga iba dhaxla macno waa maxay ilaahu iidaa ilaa aan ka dhimanayo anigu markaasoo dee waxa weeyaan oo iyagoo markaa fayow maqalkaygu uu fayow yahay araggaygu uu fayow yahay dee ilaa aan ka dhinto marka haddii dee ruuxa ilaa uu ka dhimanayo ay baaqi u yihiin waxay noqonayaa basi waxay dhaxleen oo isaga dabadi ay joogeen oo kale iidaa weeyaan waa xata almamaat ilaa aan ka dhimanayo araggaygan iyo maqalkaygan iidaa waana duca weyn weeye waayo dee samcigii iyo basarkii ruuxii aan wax maqlayne wax arkahay dee kolley waan arka garanaynaa dhibaatada iyo dhibta jirta iyo baahida adag ee uu qabo taas waan ognahay marka ilaahu iidaayo ilaa aan ka dhimanayo marka ay noqdaan si waxay dee markay aniga dabaday baaqi yihiinba si waxay dhaxleen oo kale iga hadheen anigii ay noqdaan ee macnuhu waa ilaa aan ka dhimanayo iida iida wansurnii ilaahu ii hiili calaa man dalamanii ciddii i dulmiday igu gardarootay igu tacdiday kuwa adiga qudra leh adigu kuwaas iiga hiiliyo iiga nusre wa arinii itusoo minhu waa dee minman dalamanii weeye kaa i dulmiyey xaggii sari arkayga iga tuso macnaa ujeeddadu dee waxa weeyaan ruuxii i dulmiyey igagoo dulmigii uu i dulmiyey iyo tacadigaa igu tacadiyayoo arsigii aan kaba arsan lahaa adigaa qudradaada iyo awooddaadu ay weyn tahay aniga waxaa dhici kartay inaanan gaariba karin ee laakiin sarigayga xaggiisa igaba tus macnaa iga argud weeyaan oo markaa sarigii iyo dee wixii dulmigii ood iga daafacday iyo isagii ood iga goysay wixii taa i tus ayuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ducooyinkiisii kaba mid ahaa wey wansurnii calaa man dalamanii wa arinii minhu sari bal marka waxa weeyaan dee iyada ruuxii haddii la dulmiyey waatan qur-aanka iyo dee sunnaaba sabirka iyo fadliga uu leeyahay iyo qiimaha badan uu leeyahay iyo ajriga uu ruuxu mudanaya iyo taasi nooguma sugantaho bal sabri waa wixii la isugu yeedhayay laakiin haddii ay tahay xagga marka leega intisaaf iyo intisaar oo kale bal iyadoona itani duca iyo ilaahay oo la baryayaba aanay ahayn hadduu ruuxu ruuxii ku tacadiyey dee faman ictadaa calaykum factaduu caleyhi bimili ma ictadaa calaykum isagoon ziyaado aan la iman isagoon odhan dee ninkii waxa weeyaan aniga far isaalo shan farood baan saaraya arrintu aanay noqon oonu ka badin hadduu intii uu ku sameeyey in lee ku sameeyo arrinkii tacadigiisii dee shay xataa shareecadii ay u banaynaysa weeye bal markaa tanna waa baryo ilaahay la baryayo walow sabirkuu ka mudan yahay ilaahayna subxaana watacaala kollay kagama tegayo ruuxan dulmigiisa iyo tacadigiisa haddaanu adduunyo ugu soo dedejina aakhiru kaga goynaya horena waynu usoo maraya albaqyu cala annaas in haaliban ilaahay adduunyada kusoo dedejiyo taas waa ti aynu kitaabkaba kuwa soo maray cuquuqa iyo gardarada dadka lagu gardaroodo in waxa weeyaan ruuxa adduunyo looguma soo dedejiyo bal iyadoo kollay taasi ilaahay subxaana watacaala dee agtiisa aanu arrintani ilaahay kana haafil ahayn aanu kana tegahayn wixiina wax waqtila uunuu yahay oo walaa taxsabana allaha haafila cama yacmalu اaalimuun taas ilaahay kama kaafilaha waa u tirinaya laakiin waqti buu leeyahay iyo xad iyo waqti ilaahay ka gooya ama adduunya ha noqoto ama aakhirataasi ay jirto haddana ruuxu hadduu dee ducadan laba yimaado ilaahay weydiisto nasri uu weydiisto bal se dee xataa ayn muqaabalatu matala asaya bisaya oo kale dee kolley tan saya ma noqonaysa dee jazahaasi sidii looguma baneeyey ficil ahaan ayaa qowlkiina looguma banaynaya taa walow sabirku intaba ka wada horeeyo dee ilaahayna subxaana watacaala hadduu isagu sabro maha macnuu sabirkaa ruuxu uu sabray ruuxii inay dembigii ka ridayso bal way kagaba daran tahay baryadan ilaahay la baryaya ama isagii la habaariyaya iyo isagoo la yidhaah waan ka argudanaynaa tan kale sabirkan baa kagaba adagoo dee arrinkiisi ilaah baa subxaana watacaala iyo wixiisi iyo dulmigiisi iyo tacadig iyo abaalmarintii rabbi baa wada tawaleeyo ruuxana intisaar xaggiisa iyo lamu iman oo dee waxbaan lagaba fudaydin waxaa dhici karta abaarkan inuu wax ka fudaydiyo sida matalan xadiidka soo arooray oo dee ruuxu xaday oo dee waxaan filaya axadu zawjaati rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam ay habaartay oo kaleo uu rasuulku yihi markaa ka fudaydin ujeedo ismigii iyo wixii habaarkan iyo tani waa nooc yar intisaar iyo nooc waxyeel weeyaanoo si wax ka fudaydin wixii wasrigiisii iyo ama wixii uu geystay laga fudaydinaya noqonaya taas baa iyadiiba jirtay laakiin tan kale sabirku de waxay noqonaysaa wixii uu sameeyey oo dhan oon waxba ka dhinayn ayaa ilaahay subxaana watacaala ka goyn ama adduunyaha kaga gooye ama aakhiraha kaba gooye laakiin arrin banaan weeye unbay tan noqon walow de isagiina laleeyahay tacdiin oo intii de qadarkeeda wax ka badan ha laba iman xadaثana abu muسى qal xadaثana xamad can mحamed بn cmri can abi سlmةa can abi hurayrata qala anahu qaal kolley musa bn ismaaciil atbudaki gaaliba xamaadku waa xamaad ibnu salama weeye xamaad maha waayo waa raawiyadiisii weeye ninkii axaadiidiisa aad u warin jiray way sian horeba usoo sheegnay abu salama moxamed ibnu camrinka ka horeeyana horeynuu soo marray oo moxamed ibnu camr ibnu calqamata ibnu waqaas alaythi kale nin rijaasha xasanka u noqonayo weeye rijaasha saxiixa martabadaasana gaadhsiisnayn can abi hurayrata qaala kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam yaquul allahuma ilaahayow matficnii ii raaxe oo waxaad iigu raaxaysaa bisamci wa basari ida ilaa intan ka dhimanayo wajcalhumaa waxaad samcigan iyo basarkan kaba dhigtaa alwaaria ka dhaxlaya mini aniga xaggay oo mid idhaxlayo macnaa waxa weeyaan un sidaan soo sheegnay inuu ruuxu dhinto iyadoo basarkiisii aragiisii iyo maqalkiisiiba ay u fayow yihiin marka waxay noqonayaan si waxay dhaxleenba ay kaba hadheen oo kale ayay noqon wansurnii ilaahu ii nusree calaa caduwiya cadowgeyga korkii oo cadowgeygana iiga hiilin wa arinii tus minhu xaggii sari arkayga iyo sarigayga tus waa xadiidkii maka bal dee waa imaka kii aan kaba soo baxnay mid laba mid ah halkii allahuma aslix bay allahuma maticnii timi waana waxaan ihi riwaayadii badnaydna tan weeye oo bal maalan taas xadaثna عaliي بن cabd للaahi qala xadaثna marwan بn mعaawiyaةa qala xadaثna sacd بn طاriq بn ashyama alأshtaciyu qala xadaثanii abi qala kuna naqdu ilى الnabiyi slى الlahu عalيه waslm bal sanadka xadiid koley intii hore oo dhan waa dad aan soo marnay sacd ibnu طaariq abu malik baa kunyadiisu ay tahay waa suurtagal inaan soo marnay ma xusuusi un alashtaci waa nin reer kuufa ah waa nin taabici oo hiqaa weeye ama aabihii طaariq ibnu ashim waa صaxaabi asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mida axaadiis buu leeyahay ma badna lakiin axaadiis buu leeyahay muslim iyabaa laga soo naqliyaa inuu yihi inankiisa un mooye cid kaloo wax ka warisay ma jirto markaa bal sacd ibnu طaariq arrin baa jirto inuu kutubta u yimyimaaduu kusoo noqnoqdo abu malik alashjaci kunyadiisaas imaka magaciisii weeye bal sanadka dambey taasi nooguba imane bal way badan tahan le iyadoo taasi abu malik alashjaci abu malik alashjacina waa sacd ibnu طaariqan taabicigan hayne hiqada ah aabihiina waa daariq ibnu ashir wuxuu yihi markaa aabbahay baa i warramo qaala wuxuu yihi kunaa waxaanu ay naqdu kuwa ka laha ilى النabiyi slى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay ayaanu ku kalihi jirnay macnaa subaxda horeabaanu utegaynay fayaji-u rajulu nin baa imanayay wataji-u اlmaratu haweeneyna way imanaysay fayaqulu wuxuu odhanayay kaa yimi ama rag ha noqdaa ma dumare ya rasuul الlahi kayfa aqulu idaa salaytu bal markan tukada maxaan idhaahaa maxaan ilaahay ku baryaa maxaan ku ducaystaa tan bay weydiinayeen fayaqul wuxuu odhanaya qul waxaad tidhaa allahuma اغfir lii وarxamnii whdinii وarzuqnii faqad jamacna laka dunyaaka waaakhirataka taas leh allahuma ilaahayow ikfir lii ii dembi dhaaf warxamnii ii naxariiso wahdinii hanuuni warzuqnii halkii in adducaa calaa man dalam iyada kuma sugna hadda xadiidka faqad jamacna way ururiyeen marka afartaasi laka adiga dunyaaka waaakhirataka oo dee bal maalan dembi dhaafkii iyo naxariistii waaba in iyo bal hidaayadiiba waa umuurtii aakhiro oo dhan bay u jamciyeen oo waxba kamay tegeen adduunyana dee risqigiisi warsuqni waxa weeye iyaduna waa adduunyo wixii uba baahnaa marka wixii aada u baahnayd iyo qaradkaaga iyo muraadadaadii iyo markaas masaalixdaadii adduunya iyo aakhiraba way kuu kulminayaan waana tan dee inoo jidaysan salaada imakaba waa kan xadiidka kayfa aquulu idaa sallaytu labada sujuudood dhexdoodana waa la imanaya adkaartii lalaba imanayabay ba tahay tahay ama laynoo jideeya ma'huurkaayd bay kaba mid tahay waana umuuro ruuxa masaalixdiisii adduunyati aakhiraba uu ururinaysa iyagoo kooban oon badnaynba xadaثna عaliي qala xadaثna sulaymaan بnu xayaana qala xadaثna abu maliki qaala samictu abi walam ydkur bal waa tii makaan idin sheegay eega sanadkan maxaa yimi xadaثna abu maliki waa sacd ibnu طaariqii aan hayne nin kale maaha waayo kol kolna nisbadaa loo raacayaayo abu malikin alashtaciyu buu kuba yimaada dee aabihiina waa daariq ibnu ashim sulaymaan ibnu xayaankana kolna magaciisa baa kutubta u yimaada asaniida kolna kunyadiisu kuba yimaada horena waynu usoo marnay waxaan filayaa kunya ahaan baynu kuba soo marnay waxaa la yidhaha abu khalid alaxmar abu khalidin alaxmar waa kunyadaas aad buu ugu shuhroobay in magaciisana waa kan loo yaqaano sulaymaan ibnu xayaan horena isagu riwaayo waa u lahaa kitaabka abu khalidin alaxmaru iyo sulaymaan ibnu xayaan abu maligana abu malik alashtaciy iyo magaciisa sacd ibnu طaariq intaba asaanida way kuba yimaadeen haddaba eeg riwaayadii hore marwan ibnu mucaawiya ka warinaya sacd ibnu طaariq maanta sulaymaan ibnu xayaan baa ka warinaya maxay ku kala duwan yihin wuxuu yihi walam yadkur muu sheegin sulaymaan ibnu xayaan riwaayadiisa kumuu sheegin idaa salaytu inay taa hore ee marwan ibnu mucaawiya sacd ibnu daariq ka wariyay isaguna aabihii ka warinaya waxay ahayd inuu ninkaa ama haweeneydaa imanaysaa ay ku odhanayeen rasuulka ilaahay kayfa aquulu idaa salaytu idaa salaytu dan sulaymaan ibnu xayaan riwaayadiisa kumay jirin idaa salaytu ee wuxun baabay ahayd nin baa imanaya haweeney baa imanaysa rasuulka ilaahay buu odhanaya kayfa aqul maxaan seenu idhaha maxaan ku ducaystaa weeye markaase rasuulka ilahay xadiidku waa kaa hore unbuu u sheegay wataabacahu sulaymaan ibnu xayaan waxaa raacay cabdulwaaxidi wayaziid ibnu haaruun mutaabacada waxa weeyaan macnaa waxaa riwaayadan la wadaagsaday oo imika sulaymaan ibnu xayaan wuxuu ka wariyay xadiidka sacad ibnu daariq nin horeo ay dee wada siman yihiin baa jirto murwaan ibnu mucaawiya waxay ku kala dunaayeenna waa intaa idaa sallaytu oo sulaymaanna aanu sheegin marwaana riwaayadiisa uu sheegay haddaba sulaymaan ibnu xayaan waxaa ku waafaqay buu leeyahay jumlo in kayfa aquulu lagu gaabsadon idaa sallaytu la odhan waxaa ku waafaqay oo ku raacayoo iyaguna sidaa sacd ibnu daariq uga wariyey cabdulwaaxid iyo yaziid ibnu haaruun waa imaamka dee yaziid ibnu haarun iyo cabdilwaaxid ibnu ziyaad labadoodaasi iyaguna san sulaymaan bay xadiidka wariyeen sacad bay uga wariyeen sida ninka ka horreeyaba uga wariyey may odhan iyagu idaa sallaytee wuxuunbaa riwaayadoodayd kayfa aquulu oo markaa dee dhabarkaa nin ee ruwaadii kaba mid ee barhkood raggoodii aada u heerka sarreeyey ay yihiin iyo dabaqadii sare ee ruwaadda min athiqaati rufaaca ayaan lafdigan idaa sallaytu sheegina markaa ducadii khaarija salaadna waa duco lagu ducaysanayo daakhila salaadna way noo jidaysantay bayna sajdatayn oo kale laakiin maaha kuma koobna un salaada dhexdeeda wakti inta kaleba waa lagu ducaysan karaa waana ducada dee dhan waxa weeyaan inoo dhammaynaysa waxa weeyaan masaalixda addunyati aakhiraba baabu man daca biduuli lcumri wuxuu u baabaysanya ciddii bal ku ducaysay ee ruux ugu ducaysay cumri dherarkii waa u ducaynayaa oo shaksi kale ugu ducaynaya lahay cumrigiisa inuu dheereeyo taas buu baabkeedii yahay xadaثna qtaybaة qاl xadaثna layث can يزيid bn abi xabiibi can abiاlxasan mawlى أmi qaysi bnati mxsani can أmi qaysi ana الnabiya slى الlahu عalيه waslm qaala laha bal xagga ay dee tarjama iguma hadhin baan filayaa sanadkee qutaybat bnu saciid sheekha bukhaari iyo muslim iyo waxa uu ka warinaya layth markan dhaweyd baan layth soo haynay oo layth waxaan idhi laakiin waa xadiidkii hadda baabu ducaa rajul calaa man dalama baabka iminkaan ka soo baxnay xadiidkii ugu horreeyey waa layth ibnu abi sulaym baan idhi ninkani waa layth ibnu sacad imaamkii reer masar imaamkii dee dabaqada imaam malikiya dee faqihii weynaa iyo imaamkii weynaa waa layth ibnu sacad khaasatan yaziid ibnu abi xabiibna culimadii reer masarba wey kitaabkana saddexdaa hore waynu soo aragno marar baan soo aragnay abulxasan mawlaa ummi qaysin hore kitaabka ugumaynaan soo marin bal waxaa la arkaa inaanu meel kaleba kitaabkii kagaba sugnayn xaafidnu xajarna halkan mawlaa ummi qaysin markuu tarjamaynayey tarjamo yaroo kooban kitaabka taqriib waayo wax sidaasa lagama haye mawla alansaar ayuu le waa nin taabiciy oo taabiciintii dhexaa xaafidna maqbuul kaba cabiro ujeedadu maqbuulla wuxuu ka cabiraa dadkaan axaadiis badan lahayn wax looga tagaana aanay jirin xadiidkiina cid kale ay la wadaagsatay kaas buu maqbuul yidhaha haddii aana cidi wax la wadaagsan oona cidi ku raacin oo mutaabacad jirin layinulxadiid buu kaba cabiraa bal markaa ninkan kitaabkeennana aladab lmufradna waa ku suganye nasaa-ina xadiidka naftiisaa ku sugan isagoo intan ka dheer eh oo bal waxa weeyaan waxa ka maqana waan sheegi doonaa insha allah halkeennani labadaa kitaab buu kuba sugan yahay marka xafid maqbuul buu kaba cabiray iyadoo dee aan halkan mooye meel kale dikrigiisa aanu inooguba sugnayn dahabi kitaabkiisa almiisaan wuxuu kaba cabiraa laa yucrafu ila bi hada walam yarwi canhu siwa yaziid waa cibaaradii miisaan xadiidkan mooye wax kaloo meel kaloo lagu garanayaa ninkan ma jirto yaziid ibnu abi xabiib mooye cid kalena wax kamay warin bal waa nin ay jahala markaa ku sugantaan leynoo majhuula wuxuu yihi markaa an ibn an mawla umi qays ibnati mixsan oo malaa dadkii xoreeye ahayd can ummi qaysin ummu qays waa haweeney reer bani asada waa saxaabigii jaliilka cukaashat bnu mixsan walaashi weeye waa walaashi waa tan ina mixsan cukaashihii rasuulka ilaahay uu yihi sabaqaka biha cukaasha ama anta minhum uu ku yihi walaashi weeye oo reerkii reer bani asad bay kaba dhat rasuulka ilaahina asxaabtiisii bay kaba mid tahay bal waxaa dee axaadiida saxiixa inoogu sugan ina rasuulka ilaahay u keentay ula timi inan yar ahilo timaysid oo rasuulka ilaahay dhabtii uu saaray inuu kuba kaajay rasuulka ilaahay oo isaguna biyo yar siaa ugu daadiyey uun in waa umu qays bal matalan waa haweeneydaas markaa maxay tiri ana nabiya sala allahu calayh wasalam qaala laha wuxuu ku yihi ma qalad maxay tidhi hadalkii tidhi muxuu yahay iyada u jeeda taala cumra waa halka maxalu shaahidku cumrigeedu ha dheeraadee oo cumrigeeda alla ha dheereeye maxay tidhi waa hadal balaa dee yar qariibsaday taas bay ahaydba bal kitaabkeenan intana inoogaba sugan oo dee wuxuu usoo qaatay un daalat cumruha oo iyo maxalu shaahidku yahay si aan sheegayo nasaa-i baa xadiidkan wariyey waxaa nasaa-i kitaabkiisa ku sugan waa kitaab uljanais baab uu baabaysay mayditaan maydhitaankii meydka biyo kulul lagu maydhayay waa baab uu dhigtay u dhigtay ayaa waxaa ku sugnayd dee inan yaroy lahayd baa dhintay markii uu dhintay baa adigu iyadii jazac iyo argagax baa ku yimi malaa waxay ku hadashaba ama hadalkeedii baaba ma isba dareensanayn oo adigu waa naxdintii iyo argagax iyo jazaci markaa kii maydhaya bay ku tidhi waa ninkii maydhayay inankeeda oo yaroo dhintay laa tuqa laa tugasil ibnii bilmaa-i lbaaridi fataqtulahu waa dee isla maqato isgara la-dahay inankayga biyo qabo haygaga maydhino markaa addisho dee waa deraysaa de markaas inankeegiya waana mayd la maydhayo ayay hadalkan tidhi laa tugasil ibni bilmaa-in baaridin fataqtulahu walaalkeed cukaasha rasuulki ilaahay u tegay waa sida nasaa-i kuma sugan hadalkay tidhi buu u sheegay markaasuu yihi rasuulka ilaahay hadalkan maa qaalat maxay tidhi waxay tidhi muxuu ahaa dee hadalkii tidhi iyadu markaa rasuulku lama joogin cukaasha imo u sheegay wixii ay tidhi nasaa-i baa intaas inoo dhameeyey waana xadiidka dee inta inaga dhiman ee inooma maxaa rasuulka ilahi wala maa qaalat maxay tidhi oo ujeedadu walaasha umu mixson markaa maya umu qays maxay tidhi markaasuu raaciyey ducadan daala cumruha cumrigeedu ha dheeraade maxay tidhi iyadna dee hadalkaa jazacu ka soo saaray laa tuqasil ibnii bimaa-in baaridin fataqtulahu dee waada mayda maydhayaba taas bay tidhi haddaba halkaasuu lahaa rasuulka ilaahay markuu walaalkeed u sheegay ayuu yihi maa qaalat maxay tidhi oo maa qaalat taas wey fadaala cumruha marka wuxu uhi raawiga xadiidku walaa naclamu ma ogin imra'atan haweene cumirat la cumri siiyey macnaa dee cumrigeedu dheeraadoo la dheeraysiiye cumrigeeda ma cumirat macnaa aada bay u cumriday rasuulka ilaahay ducadiisaba weeye cumrigeedii baa dheeraaday markaa de waa waktiyadoodaas buu leeyahay haweeney intay gaadhay gaadhay ama cumriga yee gaadhay gaadhay maba garanayno dee waxaa dhici karta inay jiraan kuwo kaloo lamida waayo saxaabada waata asma iyo ay boqolba gaadheen e laakiin waxa uu leeyahy waa dee isaguba mu odhan ma jirte kama warhaynuu leeyahay ma ogin oo macnuhu ducadii rasuulka ilaahay u duceeyey cumrigeedu inuu dheeraadaa loo aqbalayoo cumrigeedii baa dheeraaday aad bay u weynaatay oo aad baa cumrigeeda u dheeraaday taas walaa naclamu imra'atan cumirat maa cumirat xadaثna caaribu qaala xadaثna saciid bnu zaydi can sinani qaala xadaثna anas qaala kana nabiyu salى اllahu عalيه wasalam yadkulu calayna bal caarim kolley waxaan kitaabka dee kusoo noqnoqon laqabkiisii iyo dee magaciisii maxamed ibn اlfadl waanan soo sheegnay laqabkani wuxuu tilmaamayaa dee lafdiga alcaraama waa sharka iyo fasaadkiiya laakiin nin waxaa ka dheer buu hayo waa laqab u laasimay ayuu noqday saciid ibnu zaydkan xadiidka inoogu sugan saciid ibnu zayd ibnu dirham baa la yidhaha waxay walaayeen imaamkii xamaad ibnu zayd waa akhu xamaad ibnu zayd abulxasan albasri waa nin dee walaalkii lamana sina kumana dhowaa dee isla dabaqa ha ahaadeene xagga marka la eego rutbada cilmiga iyo aqoonta iyo dabdiga iyo itqaanka walaalkii uma dhowe farqi weyn baa udhexeeya waa nin xaafid ibnu xajarna kaa cabira saduuqu lahu aho bal waa nin saduuqo xasan alxadiid u noqonaya ee waa saciid ibnu zayd ibnu dirham akhu xamaad amaa sinaankan ka dambeeya sinan ibnu rabiicata la yidhaahaa waa nin bukhaari kitaabka saxiixa xadiid buu leeyahy kale oo uu kaba soo saaray oo ay laba nin oo kale ay wada leeyihiin o ay la wada socdaan oo isagoo maqruun uu kitaabkaa kale kaga wariyey kanna waa kan dee adabkeedna kaga wariya laakiin saxiixa waa ku sugan yahay meel keliya uu kaga sugan yahay isagoo maqruuna macnaa xadiidkaa uu warinayo waana xadiid anasune e laakiin ibnu sirin iyo nin kaloo jacdi la yidhaha iyabaa la warinaya oo isagoo maqruun uu yihi bal waa nin isnaa saduuqe sidaa ibnu rabiicata albahili abu rabiicata waana taabici baan leenahay wuxuu yihi ninkaasi qaala xadaثana anasun anas baa noo waramo qaala wuxuu yihi kaana nabiyu salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi wuxuu a yadkulu calayna mid noo soo gala ahlalbeyti akhusu ahlalbeyti waa qoyska iyagaan ujeedaa oo khaas yeelaya waa dee hooyadii iyo de kolkood dee walaasha habaryartii umu xaraam iyo waa u geli jiray rasuulka ilaahi u tegi jiray guryahooda bal kolkol buu iska hargeli jiray gurigooda waa xidhiirkii iyo dee arrimihii ka dhexaysay dee waana aymo kala duwanna waxaabay ka dhigaan umu xaraam iyo muslim iyo rasuulka ilaahi inay maxramba u ahaay inay habaryarihii ahaayeen walow dee taadimyaadii ay leeyihiin de way dadkii waa la garanayaa ilaa de kollay dumarkii halkaa la odhan karla maxram bay uba tahay oo markaa saa uma soo gelayaan haweeneydaa salmo la odhanayo cabdimuntalib dhashay waa ayeydii bay noqonaysaa awowgii dhashayna dee kolley waxaad moodaa reer bani najaar inay isku yihiin mooyaane walaale iyo dad saasa in la yidhaah lagu tiriyaanay ahayn laakiin bal adigu waa qoys aada iyo aad ay ugu dhowaa rasuulka ilaahay gurigoodana iman jiray soo siyaaran jiray mar rasuulka ilaahay laba weydiiyey si usoo gelayana ama arrinta uu sheegaya umuxram iyo ama dee umusulaym iyo waan unaxayaa unaxariisanaya oo qutila akhuuha maci bal adigu waa iman jiray fadakala yowman maalin buu gurigii soo galay fadacaa lana uu noo duceeyey maa gurigiibuu uu duceeyey faqaalat umu sulaym ba waxay tidhi kolkol buu gurigooda dee salaad sunna aba ku tukin jiray ee dumarkiina si ay u bartaan ama gurigiina ay barako ugu noqoteen weydimuka khaadimkaagan yar waa anas bay ujeedaa alaa tadcuu lahum yaanad u ducaynahayn macnaa u ducee bay leedahay khaadimkaagan yar waa anase u ducee qaala markaa rasuulka ilahi ba wuxu uhi allahuma aksir maalahu ilaahu xoolihiisa badi wa waladahu caruurtiisana ilaahow badi wa adil xayaata waa halkan maxalushaadku cumrigiisana ilaahow dheeree waa noloshiis iyo taasna ilaahow dheeree waqfir lahu dembi dhaaf maxnaa adduunkiina waa ugu duceeyey oo maal badan iyo ubad badan iyo cumri dheeraadah aakhirana waa kan dembi dhaaf buu ugu duceeyey fadacaa lii bihalaatin saddex ducuu igu duceeyey buu leeyahay mido waa taa hore allahuma akir maalahu wawaladahu midna waadil xayaata midna waqfir lahu wey saddexdaa duco ayuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iguba duceeyey alaaa dacawaat laba waa addunyo midna waa aakhiro marka wuxuu sheegayaa iyadoo dee ducooyinkii rasuulka ilaahay loo aqbalay isagoo inoo sheegaya wuxuu uhi fadafantu waxaan aasay miatan wa halaaatan te intii u joogtay iska daa boqol iyo saddex dee badnida rasuulka ilaahay ubadkiisa in ilaahay u badiyo u duceeyeyna tani waxba kama hor imanayso kol hadday yari kaga dhimdhimanayaan dadka intaa leeg ay kaba dhinteen oo dee taasba waa loo baahan yahay xagga marka la eego sabirkii lagu sabrayay wixii kaba imanayey fadligii dee ay lahayd baynu soo barnay carruurtaa yaryaree yari ugu dhimanayse boqol iyo saddex ayaan aasay oo markaa daahirku waxaaba weeye inay awlaaddiisii isaga ay yihiinba waa kuwii uu dhalay iska daa waxay sii dhaleen iyo axfaadiye waa boqol iyo saddex ayaa naasay kol baabay dhahaan daacunku markaa malamuu noolayn in yar sanada dabadeed ba daacun dhacay oo daacunuljaarifi la yidhaaho haya ibnuljawsiya ay soo naqliyaan siddeetan awlaaddiisii ka mid ahayd inay ku dhinteenba taas oo waa ayaamo saddexa daacun basro kaba dhaco dad aada u badan oo kumayaali maalin kastaba ay dhimanayeen bal marka waxa weeye taas saxiixa bukhaari baa waxaa kuba sugnaa inan uu dhalay isaga kasoo naqlinayay anas oo wuxuu ihi inantaydaa hebla waxay ii sheegtayba in dhowr iyo toddobaatan aan aasay waa intii xajaaj imaatinkiisii basro ama ciraaq uu yimi kaba horreysay xajaajna shan iyo toddobaatankii buu tegey bal in dambana labaatan dhowdhowna anas waa sii noolaaye bal ilaahay waa u aqbalay oo awlaad aada iyo aada u badan ayuu siiyey taasi waa mid waina amaratii midhahaygu amarad la tudcimu way bixdaa weeye fi sanati oo waxay quudisaa quudintu waa dee inay baxayso ay bislaanayso fi sanati sanadii maratayn waa duco kale oo ilaahay u aqbalay oo beerihii dadku se dee timirtii iyo waxyaalihii ay lahaayeen sanadii marbay midho ka soo go-ayeen laakiin maxaa dhacday waa ducada rasuulkae bustaankiisu simaarteedaas sanadleyda ah ee sanadii marun caadi ahaan gu-i jirtay inay laba goor u bislaan jirtay laba goor waa taasoo waina amaratii la tudcimu fi sanati maratin tudcimu macnaha waxay quudinaysaa waxay dee bislaatahay oo wax laga cunaa sanadii laba goor wadaalad xayaati tan cimrigii dheeraana waa kan noloshaydii baaba dheeraatay oo xataa saxiyatu min annaas dee waa ilaan dadkii kaba xirshooday gumyaadu dhiibadini laba yidhaaho waa dee boqol buu gaadhay oo haddii rasuulka ilaahay waqtigiisii hijrada k markii dee hijradii toban jirba uu ahaa toban jir buu ahaa markii rasuulka ilaahay loo keenay uba khidmaynayey dee bal haddaan eegno aqaasha kii ugu dambeeyo saddex iyo sagaashankii hijrada inuu dhintay markaasna tobanaa boqol iyo saddex buu markaa gaadhay weeye haddii aan aqoonshaka ugu yar egno ilaa sagaal iyo sagaashan waa gaadhaya waa inahaas weeyaanoo de haddii la idhaha markii hore toban buu kaba weynaana way kaba sii badnaanaysa adigu cimrigiisu waa ka dee saxaabadii rasuulka ilahi ina isaga uguba dambeeyey basre ama arrinkii afraad wa arju lmaqfirata ilaahay waxaan ka rajaynayaana dambi dhaaf iyo maqfiro taasna oo waa aakhira iyado ti macnaa wixii adduunyo waan helay sidaan kuwa adduunyo u helay ayaan kuwii aakhira inaan helana ilaahay kuba rajaynaya bal intan yar baan ku darayna kolley waa in sheekhu raximah llahu tacaala ducooyinkiisa oo kuba dhex jira waxaad moodaa kol kol abwaabdee israaci lahayd inay yar kala durugsan tahay aadaabtii ducadaynu soo maray oo horeynu usoo maray imikana waa qeyb aadaabtii ducada wax kaba mido baabu man qaala wuxuu u baabaysan yahay ciddii tidhi yustajaabu waa la aqbalaya lilcabdi addoonkii ducadii ilaahay waa ka aqbalaya maa lam yacjal haddaanu degdegin macnaa ducada aadaabteedii waxaa ka mid ah cadabulisticjaal si dee aqbalkeedii loo helo gacmahoo sare loo taagay iyo iyadoo bal matalan waqtiyadii munaasibka ahayd la baryo iyo iyadoo ruuxu tadaruc iyo qalbi xaadiri iyo ikhlaas kuba barya iyo umuuro way inoo horeeyeenba ee bal tanna waa aadaabtii bay inooguma biiraysaa addoonkii ducadii waa la aqbalaya uu ducaysanayo ilaahay uu ka aqbalaya haddaanu isagu degdeg laba iman degdegu su u dhacayana xadiidka inooguma iman xadaثna abulymani qaala xadaثna شhucayb can الzuhriy abulyaman can shucayb aad buu u badan yahay bukhaari dhexdii iyo halkan ba iyo dee kutubta kaleba manlowna waa ti aan soo marin abulyaman oo ninka labaad tagoon lahayn sanadka mala sweydar baa dhacay can الzuhriyi qaala wuxu uhi zuhri akhbaranii waxa ii waramay ibnu cubaydi mawla cabdالraحman wa kana min alqura dadkii qurada ahaa kolley caalamka dee quradu may ahayn un dadkii qur'aanka u yaqaanay iyaga waqtoodiiyo culimada ayay taa kaba cabiri jireen dee camalkana leh taas bay kaba cabiri jireen waxa kana min alquraai wa ahli اfiq dadkaa qurada iyo ahlfiqadu culimadu kaba mid aha nin culimo ayuu ahaa waxaa usugaya zuhri baa arrinka usugaya ibnu cubaydna magaciisa sacd ibnu cubayd baa la idhaa ibnu shihaabe waa reer beni zuhra qoladii rasuulka ilaahay reeraabtiyadii ahaydba ninkana azuhriyi way tahe laakiin waa mawaalidiibuu kaba midiyo cabdiraxmaan ibnu azar nin la odhanayo reer beni zuhre ahaa ayuu mawlihiisa ahaa abaa cubaydna waa lagu kunyoodaa ibnu cubaydna waa la idhaha kunyadiisna waa abu cubayd sacd ibnu cubayd waana taabiciintii dee dabaqadii ugu horreyso barkood baaba le rasuulka ilahi waqtigiisii uu soo gaadhay haddaba ninkaasi anahu samica abaa hurayratu maqlay ana rasuula llahi sala allahu alayh wasalam qaala inuu yihi yustajaabu waa la aqbalaya liaxadikum axadkiin waa ducada uu ducaysanayo ilaahay baryayo maa lam yacjal haddaanu degdegin oona wixii raagsan sebuu markaa isticjaalkiisu noqonaya yaqulu wuxuu odhanayaa waa kan waa tafsiirkii isticjaalka ama dee degdega dacawtu ilaahay baan baryayo falam yastajib lii igama aqbalin xadaثana cabdullaahi qaala xadaثana mucaawiyatu cabdالlahi بn mحamed الmusnadi mucaawiyahana waa mucaawiyat bnu salix bn xudayr aynu marar hore soo marray qaadigii andalus أنa ربيcة بن يزيد xadaثah عan أbي idrيس عan أbي هurayرaةa رaبيcaة بن يزيدna waa nin caalima oo ثiqة ahaayo reer dimشhiq ahaayo taabici ah abu idriisna abu idris الkhawlani oo inoo horeeyey عan أbي هurayرaةa aن النabiy عan النabiyi slى الlaه عليه وsلم qاal يusتaجaabu waa la ajiibaya ducadii لaxadiكم أxadkiin maa lam yadcu hadaanu ku ducaysan bsm wax dembi ku sugan yahay dee taa lagama aqbalayo waa tacadi aw qadicati raximn ama qaraabogoyne waxay ku sugan tahay haddaanu baryadiisu hayn aw yastacjil waa halkan maxalusheedka ama aanu raagsan dedejisan ama aanu de taas fayaquulu wuxuu odhanayaa dacawtu ilaahay baan baryo falaa araa ma arkayo yastajiibu lii isagoo iga aqbalaya fayadacu markaasuu ka tegayaa ducaa ducada bal waxa weeyaan hore saynu usoo maray ilaahay ducadii uu ku ballan qaaday inuu inaga aqbalayo waanu ina amray laakiin aqbalkiisu haddii aanu xagga maanic xagga addoonka kaba iman dee waqtigii uu isagu doonayay noqonaysaa oo maaha un dee ruuxu waqti uu goystay ama uu xadiday in ducadiisii inuu ku arko taas ma aha ilaahay waa aqbalayaaye laakiin waa horta fi lwaqti aladii yuriid wey iyo kayfa yuriid haddana sida uu doonaan uu aqbalayaayo kolba ruuxa waxaana uu helaaba aanay wax faa'iida ugu sugnayn wax kaloo uga nafci badan oo waxtar badani jira ilaah baa kuwa siinaya kolba balaayo iyo shar ku soo socday ilaahay kaga daafacaya waa uu aqbalay kolla dee wixii uu doonayay buu siinayaaye laakiin mar uu soo dedejin kol wakti dambuu siino waxaabay dee mufasiriintu yidhaahaan waktigaa dee waxa weeyaan nebi muuse iyo nebi haaruun iyo ay ducaysteen ilaahay yihi qad ujiibat dacwatukuma fastaqiima waxaabay idhaahaan dee sanado badan baa udhexeeya waktigaas iyo waa la aqbalay ducadii wixii markay fuleen iyo ducadoodii sanado badan baa uga dhexeeya waa say dhahaan haddaba waxaan leenahay waa fi lwaqti aladii yuriid wa kayfa yuriid weeye isagoo ducadii aqbalay marka haddii addoonkii uu doono un wixii inuu helo ama uu raagsado isagiibaa iska xidhay albaabkii ducada oo markaa ay taasi ku keento sa'am iyo inuu ducadiiba faraa ka qaado u lah ilaahay waa nigan baryi iyo baryo wax layga aqbalaya maba jirto ducadii daayo markaa ducadii oo waxyaalihii mawaanicda ducada ee ducada in la aqbalo horjoogsanaya ayay taasi kaba mid tahay dee adaabtii ducadana maxay tahay ruuxu in allaha yuxibu lmulixiina fi ducaa isagoo ha badsado haddii xataa uu heliba waayo waa taa nidhi ajri iyo ne waa cibaada ducadani ajri iyo hawaabay noqonaysaa aakhira uu helo haddii kalena dee kollay adduunyuu he ku helayaaye laakiin siyaadihii u helayay baa umuuraha kala duwan saddexa arrimoodba dee waa wax yimaado oo waa waqtiga ilaahay iraadeeyo iyo si uu doono oo isagu u doonayay isagaana og waxa maslaxa addoonka uguba sugan ama waxa u nafci badan isagaaba og taas bay noqonaysaa markaa ruuxa arrintiisu inuu sii cumaro uu lahaa wuxuu odhan jiray anigu dee laa axmilu hama alijaaba wainama axmilu hama ducaa macnaa waxaan hadal macnihiisu yahay baan ujeedaa lafdiga kaaba ma ahayn aniga arrintayda waa maxay waxaan aniga ay hamigaygu yahay oon xambaaraya qaadaya waa duco oo ruuxii haddii albaabkii ducada loo furo albaabkii aqbalkuna waa u furan yahay taas weeye laakiin hama alijaaba ilah baa ku ballan qaado taasi aniga markaa hamigeed iyo fikirkayga maahe lakiin anigu arrintu ma lagu waafajin oo ducadii haddii lagu sahlo lagu fudaydiyo ilaahayna subxaana watacaala albaabkii aqbalkuna waa ku furay kol haddii tan kale lagu laguba furo markaa taaba weeye wallahu subxaana watacaala aclam kalley ciidiina way nagu soo dhowdahay laga yaabo de inaan fursada ama jimco iyo khamiisiya waata kuma hagaagtay kabe